إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii sharxulwaraqaad waxaan gaar ahaan ku dhex jirnay istisxaabulxaal nuucyadiisa nuuca afraado sharaxaan maraynay annawcu raabic nuuca afreeya istisxaabulxukmi xukunkii la saaxiibidiisa la dalba weeye xukunkii athaabiti ku sugnaaday bilijmaaci xukun ijmaac ku sugnaa in qofku weheshado oo yidhaahda mas'aladan hadda aan isku khilaafsannahay asalkeedii waa nagii isku itifaaqnay anuguna itifaaqiyaan taagnaana ilaa daliil wax bedelo la keeno saasaa loola jeedaa istisxaabulxukmi xukunkii in lala saaxiiba in la dalba xukunkii athaabiti ku sugnaada bilijmaac ijmaac fii maxalilkhilaafi meesha laysku khilaafayna waxa weeyaan lagula saaxiibo xukuna marka hore lagu ijmaacay nuuc markii lagu ijmaacay shaygii xukunka la siinayo maxkuumu caleyga ahay isbedelay markaasaa qof wuxuu leeyahay xukunku sidii hore weeye qofna wuxuu leey war shaygu waa isbedelo xukunkiina waa isbedelay marka qofka dhahaya xukunku waa sidii horeeta wuxuu weheshaa ijmaacii hore oo wuxuu leeyahay markii hore waa naga ijmaac ku ahayn xukunkaane isbedelka shayga sifadiisa ku yimid inuu xukunkii bedelay xaa u daliil ah uu leeya kii hore weheshaa qofka kasoo horjeedana wuxuu leeya waxaan ku ijmacnay sidaas aheed sidaasun maanta meeshaan ma taallo shay kalaa yaalla kii aan ku ijmacnay maba ahanba masaladaas weeye wuxuu yidhi wahaaba nawcu nawcanu raajicun wuxuu u laabanaa ilaa xukmi sharci sharciga xukunkiisii macnaha nuuci labaad wey nuuci labaadoo ahaa sharcigu markuu tuso xukun sugnaashadiis hadhow isagiiyo haddii la shakiyo lagu sugnaana nuuci labaadu u laabana wahaaba nawcu nawcaanu raajicun wuxuu u laabanaa ilaa xukmi sharci xukunkii sharciga sifadiisana waa tanaa bian yutafaqa waa in laysku waafaqo calaa xukmin xukun waa in xukun laysku waafaqo fii xaalatin xaaladna laysku waafaqo uma tataqayara kadib ay isbedesho sifatulmujmaci calayhi shaygii lagu ijmaacay tilmaantiisii shaygii xukunka la siinaayey tilmaantiisa isbedele tilmaantiisa isbedele miaal wuxuu ku yidhi wayakhtalifa markaasna ay iskhilaafaan bian yutafaqa waa in laysku waafaqo calaa xukmin xukun fii xaalatin xaaladna laysku waafaqo uma tataqayara kadib ay isbedesho sifatulmujmaci calayhi shaygii lagu ijmaacay sifadiisii wayakhtalifa ay iskhilaafaan marka almujmicuuna culummadii ku ijmacday markii hore fiihi shayga dhexdiisa ay isku khilaafaan fayastadillu wuxuu deliishanaa man qofka lam yuqayir aan bedelin alxukma xukunka biistisxaabilxaali xaalkii weheshigiisa xaaladii horu weheshana oo wuxuu leeya waagii horu sidaas ah wanagii ku ijmaacnay hadduu isbedelay anugu sidiiaan weli ahayaan leeya xukunku waa sidii aan weli leey wa miaalu dalika miaalka wax ku cadaabaa wa miaalu daalika kaas miaalkiisa istidlaalu man macnaha masaladeedu wuxuu rabaa inuu ku yidhahda miaal qofaa biyo waayey qur-aanku wuxuu amray qofkii biyo waaye inuu booraysto oo gebgebaysan karo markaasna qofkii uu isagoo booraystay uu salaaddii tukado haddaan biyo la helin ilaa salaadaas ay dhammaato ijmaac waxaa salaadaas inay sax tahay marka waxa lagu ijmaacsan yahay waxay tahay qofkaas biyaha waaya fain lam tajiduu maaan fatayamamuu saciidan dayiba qofka biyaha waayey ee gebgebaystay gebgebaystiga salaada uu ku tukanaya inay sax tahay ijmaac lagu yihi marka qofkii markuu salaadii xirto duhuray aheede maalan laba ragca marsiinayaa biyo la helay cirkaa roob ka yimid gabgabgabgabgab ama waa kan oo dhaankii maqnaayaa yimid salaadii ma la sii wadaa oo waa saxiix mase waa burtay oo cilladii booraysiga bannayday waa suushay alxukmu yaduuru maca cilati wujuudan wacadama hay noqone qofka dhahaya salaadii waa saxiix wuxuu leeyahay markii salaadda qofkaanu xirtay ijmaac ma ahayn inay sidaa sax ku tahay haddii biyo la helo waa bure daliil u keenu leeyahy anugu ijmaaciyaan weli ku sugana salaaddu siday sax iigu tahay kan ka soo horjeedana wuxuu leeyahay waxaan ku ijmaacnay waxay ahayeen salaad biyo loo waayey tanuna salaad biyo loo waayey maaha waa salaad biyo ag yaalliin oon wiisla-aan la iska tukaayo masaladaas weeye suuradda u rabaa inuu ku siiyo fiiri wa mihaalu daalika mihaalkiisa istidlaalu man qof daliishidiis weeye yaquulu leh ina almutayamima qofka booraystay idaa ra'al maa'a biyo hadduu arko fii afnaa'i salaatihi salaaddiisa dhexdeeda intuu salaada ku jiro bacda salaa hadduu helo sunnaday ku caddahay waxa weeyaan salaaduna burime mana soo celinayo markuu salaadda ka baxo hadduu biyaha la helo laakiin salaada dhexdeeda hadduu biyo u helo laa taduru salaatuhu salaaddiisu burime waa qowl maxaa yeelay li'anna alijmaaca ijmaacu muncaqidu wuxuu ku guntanmay calaa sixatihaa salaada saxiixnimadeeda qabla daalika qabla wujuudi ilmaa biyaha helidooda ka hor inay salaadu saxiix tahaa ijmaac ku guntanmay fastasxaba wuxuu inuu la saaxiibo doonay haadaa mustadilka qofkan wax deliishanaa fastasxaba wuxuu doonay inuu la saaxiibo oo weheshado haadaa mustadilkan qofkan wax deliishanaa alijmaaca ijmaacii hore ilaa an yadulla ilaa uu ka tuso daliilun daliil calaa anna ru'yatalmaa'i biyo aragtidu mubdilatun salaadda inay burinaydo markaa qof wuxuu leeyahay salaadan marka hore ijmaacan ku ahayn inay asax tahay biyo aragtidu inay wax buraydo daliil u keen haddii kale asalka horaan ku dheganaana anugu kaa saasuu leeyahy wuxuu ku yidhi shiiku wahaada nawcu nawcan oo waxa weeye shay lagu ijmaacee kadib sifadiis isbeddeshay shay inta marka hore lagu ijmaacay sifadiis isbeddeshay oo sifadii loogu ijmaco xukunka lagu siiyaa isbedeshay xukunkiiba isbedela wahaada nawcu nawcan huwa maxalulkhilaaf waa khilaafka booskiisa fa akaru xanaabila xanaabilada inta ugu badan wa asxaabu abi xaniifa abuu xaniifa asxaabtiisa washaafici wa asxaabu shaafici shaafici asxaabtiisa calaa annahu nuucaanu laysa bixujatin inuusan xujo ahaynay ku sugnaadeen intaas waxay isku raaceen xujo ma ahan akarka xanaabilada shaaficiyada xanafiyada maxaa yeelay waxay dhahdeen lianna alijmaaca ijmaacu inamaa wax kale maahan dalla ijmaacu wuxuu tusay calaa dawaami salaati salaadda daa'im noqoshadeeda xaalal cadami weynta xaaladdeeda xaaladda biyaha lala yahay abooraysiga salaada lagu tukanaya ay daa'im noqon saxiixnimadeeda fa amaa maca wujuudilmaa'i biyo helidood miyaad rabtaa fa huwa xaalkaasu mukhtalafun fiihi waa mid la ysku khilaafay oo haddii biyo yimaadaan isagoo salaaddii ku jiro qofkii booraystay salaaddii ma ka buree mase waa u ansaxee waa mid laysku khilaafay mar haddii layskhilaafay walaa ijmaaca ijmac ma ahanin macal ikhtilaaf iskhilaafla jirkiis marba haddiiba ikhtilaaf sugan yahay ijmac maba yaallo seed ijmac u daliishanay marka waa culimmada diidda warkoodii waa kuwana kuwa kalena wa qaala bacdu lusuuliyiin usuuliyiinta gebalkood waxay yidhaahdeen iyo walfuqahaa fuqahada gebalkood wa qaala bacdu lusuuliyiin walfuqahaa'i wa bacdu lfuqahaa fuqahada gebalkood innahu nuucaanu xujatun waa xujo wa bihi qowlkaas oo xujiyatu haada nawc wa bihi qowlkaas ay bixujiyati haada nawc noocan xujanimadiisa qaala waxaa yidhi daawuud aaahiri daawuud daahiri ah sidaas yidhi wakhtaarahu waxaa doortay nuucan inuu xujo yahay alaamidiyu sayfudiin alaamidi aa doortay oo xanaabilo ka mid a wabnulxaaji baa doortay oo maalikiye ka mid a wabnulqayimaa doortay oo xanaabilo ka mid a wa kayruhum qayrkoodaa doorteen qaala shawkaaniyu alqaadi shawkaani wuxuu yidhi waalqowlu haani qowlka labaad oo in nuucan la xujaysto ah huwa raajixu waa midka raajixa maxaa yeelay li'anna almutamasika qofka ku dheggan bilistisxaabi la saaxiibidda asalka lala saaxiibo baaqin qofkaas wuxuu baaqi ku yahay calaa aslin asal asalkoo qaa'imin taagan fii maqaami almanci diidid booskeed diidid macnaa muxuu diidee salaaddii waa burtayduu diida mad burin awalba ijmaacaan ku haynid ansaxday haddana waa ii saxiixii uu leeyay maqaamu mancuu taagan yahay falaa yajibu waajib kuma ahan calayhi qofkaas alintiqaalu inuu ka soo guuro canhu can ilasli asalkaas ilaa bidaliilin daliil maahane daliilkoo yasluxu u suubada lidaalika lilintiqaali inuu ka guuro asalkan daliil u suubada faman iddacaahu man iddaca daliil qofkii daliil sheegta oo yidhaha daliilaa jira qofkii yidhaahdaa jaa bi asagaa la imaanoo laga suga daliil qofkii sheegana asagaa laga suga haddii kale asalkiia la taagnaana waa warkii alqaadi shawkaani qaala cabdullahi ibnu saalix alfawsaan laakiin nuuqisha waa lana niqaashu lidaalika warkaas niqaashaa la geliyay loogama harin asna waxaa lagula niqaashay bianna albaqaa'a baaqi ahaanshada cala al asli asal lagu baaqi noqdo asal alqaa'imi taagan inamaa wax kale maahan yakuunu baqaagaas wuxuu ahaa karaa macanasi aayad la jirkeed iyo xadiid aw ilcaqli ama daliil caqliga la jirkiis amaa xiina daliil marka taas haddaad nas lahayo oo marka horeeto mas'aladu ay nas ku sugnaato naskaan ag taagnaana ilaa daliil kale la helo waa la dhihi karaa amaa xiina yakuunu daliiluhu amaa xiina waqtiga yakuunu uu noqonaa daliiluhu daliilulbaqaa'i baaqi ahaanshaha daliilkiisa alijmaaca ijmaac u ahaana falaa ay falaa yasax ma ansaxayo ijmaac inaad markaan daliishataa maxaa yeelay lianna alijmaaca ijmaaca fii mas'alati tayamumi booraysiga mas'aladiisa lagu ijmaaco maalan tusaalan masalada ula jeeda keligeed maahane maalan wuxuu u keenay inu adan u fahmin masalada dhama inay tahay masaladan keligeed waa tusaale lianna alijmaaca ijmaaca fii mas'alati tayamumi booraysiga masaladiisa lagu ijmaacay maalan tusaalan ula jeedaahe mashruudun ijmaacaas waxaa loo shardiyaa bilcadami biyo weyn falaa yakuunu ijmaacaasu daliilan daliil ma noqon karo cinda alwujuudi cinda wujuudi ilmaa'i biyo markii la helay iyadoo biyoyaalin ma deliisha kartid waay wallaahu aclam ilaahay baa u aqoon badan waa saas sawaab wa min aladilati marka nuucan intaasuu kaga gudbay nuucan intaasuu kaga gudbay marka waxa weeyaan agarka culimmaduna nuucan iusan xujo ahayna mare hayla ijmac saadu xujaysay khilaafaa sugane waa inaad daliil kale keentaa hadda wuxuu intaan dambe uga harayaa guud ahaan marka laga reebo nuucii ugu dambeeyey saddexda nuuc oo hore istisxaabka inay xujo yihiin uu adilo u keenaa markaa kuwii hore ku laabta wa min aladilati adilada tusayda waxaa ka mid ah calaa sixati alistidlaali in la deliishado saxiixnimadeeda bilistisxaabi maa cada nawca nuucii wixii ka soo haray nuucan raabi cafreeya nuucan afraad saa ka reeb intii kale inay xujo yihiin waxyaalaha tusaa waxaa ka mid a qowluhu ilaahi qowlkiisa tacaala ilaahay waa sarreeyaahe ilaah uu yidhi faman jaa'ahu qofkay u timaado mawcidatun waano waanadaasoo min rabbii xagga rabbigiis ka ahaatay oo fantahaa ka jooga wixii laga reebay falahu qofkaas waxaa u sugnaaday maakii salafa hor maray intaan waanadu u imaan wixii uu sameeye fasax u ah wa amruhu arrinkiisuna ilallahi allu u ahaada aayaddaas waxay ka hadlayday ribada intii ribada aan la nahyin dadkii ribada ku shaqaystay markii la nahiyeyna ka joogay hantiday ku kasbadeen ribada afisay u tahay waana u xalaal maalinkii riba la diiday qofkii ka joogay so uma jeedin maalinkii riba la maxaa yeele maxay horey ku shaqaysteen albara'atu aslihii ku shaqaynaya soo maa ilaa waxaana dimmadu asal waa inay beri ka tahay takaaliifta marka marka hore waxay ku shaqaysanayeen baraa'atu dimma taasay ku shaqaysanayeen mar alla markii nagii joogay hadday ka joogeen maalk iyo daaro iyo waxay ka diyaarsadeen hantidii hore ribada aheed hal shilin lama dhah waa xaaraan welidaas saas daraaddeed culummadu waxay yidhaahdaan maanta haddii qof kuu yimaado oo uu maal shaqaystay sida calaamatu taqiyudiin abulcabaas ibnu taymiya uu yidhi qofaa maal shaqaystay maalkaas wuxuu ka shaqeeyey meelo oo dadka ka qarsoonaa karta yalo waxaa jirta mogta masaa'il waxaa jiray masaa'ilku isku mid maaha maalin waxaa jirta mas'alo cad oo sida qoraxda u cad maalinna qarsoon cifaymiin wuxuu ku miisaaliyey sigaarka oo kale sigaarka waxaa soo marta u yidhi wakti dadka gabal ay ka shakiyaan ma xalaala mise xaaraan maaha haddana waa la itifaaqay inuu xaaraan yahay soo ma jeedin oo hadda masale qarsoon maaha sigaar inuu xaaraan yahay laakiin wakti waxaa soo martay dadka ay xoogaa labaclabac ku jirtay oo la yidhahday sigaarka maya xaaraan toosa dhihina xoogaa karaahiye karaahiyadde wakti saasaa dadka soo maray soo ma jeedin marka masaa'ilka noocaasa qofkii hanti ka kasbaday oo hanti ka shaqeeyo maal ka kasbaday oo aan ogayn inay xaaraan tahay markuu shaqaynayey maalinkii loo caddeeyoo layidhi war waa xaaraanna ka joogay hantidiis hore waa u xalaal la dhihi maa bixi laakiin fiiri hanti xaaraanu ka shaqay jiri muusiqii kabanku garaaci jiray fanaaniinta hubalada waaberiyu ka mid ahaa gurbaanku halkaas ka tumi jiray maaluu ka kasbaday dalqiyuu ka dhisay maalinkii dambaa loo sheegoo layidhi baktiyaad ka shaqayna waana ogaa weligiisu maqlaay maalinka dambe us yidhi waxaan qabriha la geli waa toobad keen maalka horeu ka shaqayna waa hayaa koob shaah kama cabi karo dhammaan waxa la hadda waddooyinka ku dhis hantidaan xaaraan weeye ma isticmaali karti war waa toobad keen halkaan aada ilaahay aadaa la leey alle aadoo ka hodonso toobad waxa ah inaad maalkan baabi'ido takhallusaa la yidhahda sadaqaysa maaha sadaqa ma noqonayo waa xaaraan maalka takhallus ka dhex baxa see uga dhex baxaa waddooyinka ku dhis jidadkan dadku ku rafaadeen ku dhis aa laleeya isbitaalladan ku dhis dadka lagu daweeyey dhanta caamkaa ku bixi ka takhallusaa laleeya waa farqiga u dhexeeya qofka isagoo og baktiga ka shaqaynayey iyo qofka jaahilka ahee daacadnimada xalaasha u raadsanaya ee waanada u timid farqiga udhexeeya ka mid wuxuu yidhi waa weju dalaalati qaabka aayadaanu u tusaydo in baraa'ada lagu sugnaado istisxaabku daliil yahay annahu sha'niye lamaa nasala markuu soo degay taxriimu ribaa ribada la xaaraamtinimaynteeda khaafuu muslimiintu waxay ka baqeen min alamwaali maalyaalkii maalyaalkii almuktasabati laga shaqeeyey min arriba ribada qabla taxriimi xaaraamaynta ka horna laga shaqeeyey fabayanat ilaayatu aayaddu waxay caddayday anna maa maalkii igtasabuu ay shaqaysteen qabla taxriimi xaaraamaynta ka hor cala albaraa'ati baraa'adiina ay ku shaqaysteen baraa'adii al asliyati asalka loo nisbeeyey fa huwa maalkaasu xalaalun waa xalaal walaa xaraja wax dembiyana calayhim dadka korkooda ma ahanin fiihi maalkaas dhexdiisa marka aayaddu maxay ku tusaydaa fiiri intaan laga nahiyoo nahyigu soo gaarin hay ku shaqaysanayeen baraa'a asliya asalku waa inay beri ka ahayn takliifka saasay ku shaqaysanayeen marka lama dhihin maalkaas baabiya taas waxay ku tusaydaa asalkaas in lagu dheganaa karo ilaa daliil la helo in daliil la helo wa min aladillati waxyaalaha tusaa waxaa ka mid a meeshaan intaana laqbayn bal aan suurayn xoogaa qofka waxa weeye maskaxdiisa dadka gabal inaysan qabanaa dhacdo waxay tahay waana fududaa masalo muhiimana wey adilada waxyaalaha la daliishadaha ka mid a daniga haalibka waa xuju daniga haalibka waa xuju shayga waxa weeye tusaya sidaas boqolkiiba sagaashan inuu yahay waa lagu dhaqmaa waana waajib in lagu dhaqmaa dan wax ka leexiye laah waxaana la ogsoonya fiiri shay adiga aad ogeed inuu jiray shay aad ogeed inuu si ahaa ama waxaad ogeed shaygaas wax jira inuusan ahayn muddaa ka soo wareegtay maxaad u malaynoo malahaga ku qaaliba shayga inuu sidii baaqi ku yahay sooma maalan shaygaas inuu jiraad oge amanaa jiray muddaba ha ka soo wareegto maxaa dannigaaga qaalib ka ah ilaa la helo wax kaa bedela in shaygii sidii yahay istisxaabkooda waa intaas istisxaabku waa intaas waxa weeyaan shayga asalkii aad adigu ogeed aad ku sugnaaneen maxaa yeelay malaha qaalibka wuxuu ku tusaa inuu sidii yahay danniga qaalibkana in lagu dhaqmaa waajiba ilaa wax bedela la helo marka istisxaabkuna waa nuucaas wuxuu ku yidhi waa min aladillati waxyaalaha tusaya waxaa ka mid a istisxaabka xujinimadiisa anna maa shaygii habata sugnaada fi zamaani waktiga alaweli horeeya wakti horeeya wixii sugnaada oo min wujuudi amrin arrin helitaankiis ah oo cadamihi ama laweyntiis ah xuguna si ahaa oo loo helay ama waa la waayey walam yadhar uusanna muuqan zawaaluhu arrinkaa suuliddiisa fa innahu sha'niye yelzamu waxaa laasimaya bidaruurati qasab ahaan walbadaahati sida qof walbaa fahmi karo badaahada waxaa idhahdaa arrinka marka ugu horeeya qofku fahmi karo an yaxsula inuu soo xasilayo adannu in la malaynayo bibaqaa'ihi arrinkii baaqi ahaanshadiisa oo hadduu mawjuud ahaana inuu sidii mawjuud u yahaa la malaynaa hadduu macduum ahaana inuu sidii macduum u yahaa la malaynaa ahay marka waa fa inahu shaniye yelzamu waxaa laasimay bidaruurati qasab ahaan walbadaaha sida qof walbaa fahmayo an yaxsula inuu xasilayo addannu male bibaqaa'ihi arrinkii baaqi ahaanshadiisa la malaynaa kamaa kaana siduu ahaana uu baaqi yahay walcamalu in lagu dhaqmo bidanni malahana waajib waa waajib marka waxa weeye shaygan maalan adiga weese aa kuu dhowreed waad shakida inay kaa burto waxaad horta malayna inay kuu dhowrantahay soo maahan waajib wey inaad ku dhaqantaa ilaa la helo wax kaa leexiyo wa min aladilati adilada tusayda waxaa ka mid a aydan noqoshee qiyaamu lijmaac ijmaacaaga ku istaagay cala ictibaari listisxaab istisxaabka in la qiimeeyo la ictibaariyo fii kaiirin in badan oo min alfuruuci furuucda ka mida furuucda alfiqhiyati fiqiga loo nisbeeyey wadaalika miaalkii masaa'ilka lagu ijmaacay in istisxaabka la xujaysto ka baqaa'i lwuduu'i weeseqaadka baaqi ahaanshadiisoo kale wey waad weese qaadatay muddaa ka soo wareegtay weeseqaadkii maalan xalay sagaal saacad weese qaadatay maanta duhurkiiyaad shakiday marka duhur la gaaray weesadii ma kaa burta mase kaama burin ijmaac wuxuu ku guntanmay haddaadan yaqiinsan inuu buray weesadiiyaa kuu dhowra asalkiiaad la saaxiibi walxadai wa ka baqaa'i lxadai xadadkii baaqi ahanshadiisa saaka markaad guriga ka soo baxaydaad suuli gasho duurkiiaad gaarta saaka salaada subax marka tukatay kadib wadigii suuliga galayo waad hubtaahe kadib ma weesaysat markaad soo baxayda ma weesaysat waxaa lagu leeyaha maxaad hubtay horta oo yaqiin ahaa xadadka weysela'aanta khalaas istisxaabul xaal xaalkaasaad la saaxiibay ilaa yaqiin loo hubsado inaad weyse qaadatay waana ijmaac wa sawjiyati sawjinimada baaqigee baaqi ahanshadeeda gabanaa weligeedii kugu nikaaxiyey masaafo duurka loola cararay ma ahane wallaweyn taasu xalaal ma ahan markaad sii waday iyo markaad soo socotay isku midaad tihin markaad sii wadaysay xaaraan kaaga tahay markaad soo socotaana xaaraan kaaga tahay middaan walla weyn se uma jeedin marka zawj weligeediyaa kugu nikaaxiyey markuu kugu nikaaxiyey weligeedii aad dhowr goor moonteen war ifur waa isla qaylideen maalinkii dambaad shakida war maalin walba waa murmaydaane amaaba dalaaqii jabayba yaa xaqiiji kara war wax ma la hubaa wallaahi waxna ma huba waana shakisana ijmaac wey nikaax waa taagay waa taagay yaqiinaa shalay la hayay yaqiin kale ilaa la hela laga tegi maa walmulki wa ka baqaa'i lmulki mulkiga baaqi ahanshadiisa oo kale waxa weeyaan hantiyaad gabatay markaad gabatay aan la sheekiye war anan beecu ansixin oo mulkiguusa sugnayn maya asal mulkigu waa sugan yahay ilaa yaqiin la helo inuusan sugnaan kamaa taqadama sidii noogu soo hormaray maca wujuudi shaki shakina waa jira weysadii waa laga shakisan yahay zawjnimadii waa laga shakiyey mulkigii waa laga shakiyey ayadoo shaki jiro waxaa lagu ijmaacay baqaagaas maca wujuudi shaki ayadoo shaki uu jiro fii raaficihaa shayga suuliyey oo kor yeelay lagu shakisan yahay weyseqaadka shayga rafciyey xadadkii shayga rafciyey zawjnimadii waxa rafciyey mulkiga waxa rafciyey haadaa haadaadu waa mafcuulu lificlin maxduufin taqdiiruhu khud haada bal intaas qaado horta xoogaagaas qaado war cusub oo kalaa lagu sii rabaa haadaa khud haadaa bal intaas qaado waqad istanbada alfuqahaau fuqahadu waxay la soo baxeen bacda alqawaacidi qaacidooyinka gabalkood min alistisxaabiga kala soo baxeen qawaacid fiqhiya qawaacid la yidhaha masaa'il usuulka iyo qawaacidu fiqhiya ka dhexeeya qawaacidu fiqhiya waa fani gaar fani gaaru aad u faa'iido badan wey usuulu fiqilo waa fani gaar laba fani ay kale yihiin isku kutubna ma ah waana isku baahan yihiin waana isku baahan yihiin oo masaa'ilka sida loo gurubsado fudaydkooda waxaa ku fiican qawaacid fiqiya hata saddex kitaabba marka laga siiyo ardayga masaa'il badan a usoo xerogala marka la fiiriyo nusuusta iyo tarjiixaadka sidan wax loo ta'siiriyana usuul fiqiga ku leh midba baabu iska leey marka masaladan istisxaabka usuulu fiqiga ah qawaacid fiqhiye masaa'il ah laga qaato oo aad u badan waqad istanbada waxay la soo baxeen alfuqahaau fuqahadu bacda alqawaacidi qaacidooyinka gobolkooda meelaha istisxaabiga kala soo baxeen iyo wa adilati istisxaabka adiladiisa wa min daalika bacdigaas ayay ka mid ahaaday alwal alaslu asalku baqaau maa kaana calaa maa kaana xataa yahbuta takyiiru fiiri alaslu asalku baqaau maa shay baaqi ahaanshadiis weeye kaana sugnaaday waa kaana taamaa calaa maa xaal uu ku baaqi yahay kaana uu ku sugnaaday waa kaana taamaa xataa yahbuta ilaa uu sugnaana taqyiiruhu la bedelidiisu qaacidda wey alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana shay hadduu si ku sugnaado sidaasuu ku sugnaana xukunkiisu ilaa la helo wax bedelay waa qaacidda athaani alaslu asalka fil ashyaai ashyaada ow asala ashyaada annaaficata ee waxtar kale alibaaxatu waa bannayn ashyaada nacfiga leh asal waxa ah inay bannaan tahay sidaas darteed adduunka hadda haddii shay cusub ku soo biiro oo nacfi leh cibaado maaha waa adduunyo asal waxa ah inuu bannaan yahay waa lagu nacfina la dhihi maayo waxaan lama arki jirinoo nabigu ma qaada jirine ka warran hadda mitaal saacadaa ka mid a saacad miyay jiri jirta waqtiga nabiga ma jirin waxa weeyana waxaan leenahay saacad nacfiya le imisay nacfi leeda saacaddan wax dararana ma le xataa asalku waa inay bannaanta qofkiina ma banaana daliilkeena laleey waa shay nacfi leh qaacidadun waxay tahay waxa waya alaslu fi lashaai naaficat alibaaxa saasaa laleey saasaa laleey ookiyaal ma jirin waqtiga nabiga qofkii yidhahdaa ma ookiyaal ma la gasho karo lama gasho karo iska wax iska caamiyo moogta hadee ha walaa tukhaasim jaahilan fatadcaba haddaad jaahil ula doodaadna waa rafaadaya moogta waxaad arkayda war mawliidku waa bidco war xadradu waa bidco war ka joog war waa dariiqii naarta markaad tidhaahdo aamidley adiguba bidciyata oogyaalaagaba bidc ma nabigaa ogaa ogyaal ule waxa weeye isku baab ma aha fiiriya alaslu fi lcibaadaati almancu asalka waxa weye cibaado lama ogola ilaa nabigu xujidey maahane wadaliilu qowluhu sal allahu calayh wasalama man camila camala laysa calayhi amruna fahuwa raddu qofkii camal saneeya aanan u dirin waa marduud o walaslu fi lashyaai naafica alxilu wadaliilu qowluhu tacaala wahuwa aladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiican annagaaba naloo abo inaan ku nacfino ookiyalahan alla abuuray annagu noo abuuray inaan ku nacfino marka laba baabon shaqo isku lahayn uu saas isku gelina marka isku le ookiyalahaaga bidcaa xad kala hadle marka khalaas ka soco marka jaahil haddaad la dooda adaa rafaaday ahaali alaslu asalka fi lashyaai shayaalka u asalkaa shayaalka addaarata ee dhib kale altaxriimu waa xaaraam tilmayn fiiri ashyaada dhib kale asal waa maxay waa xaaraam shaygu hadduu diinta dhibo waa xaaraam hadduu nafta dhibo waa xaaraam hadduu maalka dhibo waa xaaraam hadduu caqliga dhibo waa xaaraam hadduu cirdiga dhigo waa xaaraam khalaas waa hal xaaraam halkaasaa loo taagnaana maxaa yeele maxaaba ilahi nabigaba u keenay wa yuxilu lahum adayibaat wa yuxarimu calayhim alkhabaa'if khabaa'iftaba inuu xarimaaba nabiga sifaadiisa ka mid a waa xaaraan wey shay laa darara walaa diraara xadiiskaasaa qaacidada asal u ah iyo aayadda alraabic alyaqiinu laa yazuulu bishaki alyaqiinu shay lahubaa laa yazuulu kuma suulo bishaki shaki salaadaad xidhatay allaahu akbar kaasaa shaydaan oo waxa weyn asagaa dhanba shaqadiisu tahay inuu dadka waswaasiya dabada kaa afuufay markaasaa istilcaariyaan baxday war waxaa lagu leeyay salaadda waa kuu xidhanta yaqiin ma ahayd horta salaadda inaad ku jirtay khalaas waxaan dambe waa shaki macno male waxna male waswaaska marka koobaadood aragta waa la iskala dagaalama haddaadan iskala dagaalamin wuxuu ku gaarsiina waali marka kowda koobaad lama dhegaysto horaa loo socda horaa loo socda intaadan gaarin waxa weeyaan shiqo biyihii fursadaan ka shakiyey waxaan siri gurigaan o dhan waa nijaas dariskan u teg markaasaan idhi war darisow biyola'aanaa nagu dhacdaye weese isiiya weesay soo siiyeen waa ku weesaysta shiikow waanigii beenta ku soo qaataye ma dembiyaa ila biyola'aanay tiriye mogta soo maa waa dembi hadda beenaad sheegtay suusambi waay shiikow waa ku laabtay cafiyaan idhi war waxba kuma haysanood naga tagina shiikow cafiskaas ma ansax meesha marayda fiiri waswaas laguuna ka dhashay marka hor biyihii ka shakay fiiri dariskii bal biyihiiyo yaallay dariskii biyo ka barya bal dhibaatada haysata fiiri dariskiiyay been u sheeg beentii iyo cafiyada cafiskii waa war naga taxayta weesadaad ga qaataan anigu cafi leeda markaasuu saas iskaga dab wareega marka waswaasku waaliyuu ku gaarsiinaa marka koobaad ha shakinin yaqiin ma hayda biyahan asalkoodu daahir ma aha khalaas waa daahir shiikh waa shakiyey meeshaan farqaha qoyanaa arkay waxaan u maleeyay laamiga kaadi tiile yaa kuu sheegay inuu kaadiye yaa kuu sheegay waxa waa daahira sideedaba ilaa yaqiin aad yaqiinsato xataa dhiiqadan maarata suuqa fuqahadu waxay dhahdaa macfa qofka xataa haddii lagu hubo najaasta iska daa haddaa lagu hubina xaaliyaa iska ilaali kara bakaar marka horaba ku do soo ma jeeda marka waxa weeyaan shakigu waa cadow hadhow waxa weeyaan diin la-aanu ku dhigaya marka horeba ka fogow waa kaas fiir waa bilahi aleyk waa kaasa jamaacadii dhan u ka har allahu akbar u leeyay markaasaa shaydaan ku leey war salaada sax kuuma xirneen goormaa shaydaanku naasix kuu noqdo intaas faham war shaydaan naasix maahan sideedan cid kale wasaaska ma keento shaydaan buu yii waa ku allahu akbar markaad tidhaahdo waxa weeyaan horaad u soco lahayd haddaad qayr leedahay ilaa nabigaa yidhi allahu akbaray ku xidhan tahay waxa kule kuuma xirnee salaada hubi waxaan la hubinaya tukana waa shaydaan miyay dhici kartaa marka in wax saxayo isagu khalaas ka soco marka ha ku shakini weligaa adoo ku isleh ma jirto hore u soco dhammee horta salaad kana baxo iska tag haddana salaadka makdam uu quusa wuxuu le kanu rijo male alkhaamis alaslu asalku baraa'atu dimmati waa dimada bari ahaanshadeeda min atakaaliifi takaaliifta ay beli ka tahay iyo walxuquuqi fiiri asal saas ah qofkii yidhaha qofkan cibaadadaana waajib ku ah maxaa la leeyahay daliilkeen qofkii yidhaha qofkan xaqaan ku leeyahay asal maxaa inuusan ku lahayn asal saas ah waa meeshayna ka imaanayda albayinatu cala almuddaci markhaati waxaa loo diraa qofka wax sheeganaya oo qofkaana wax ku leeyahay ee qofka wax lagu sheegana markhaati loo dirima maxaa yeel asagoo asaluu ku taagany waaye asaadis alaslu asalka masaladan fiiriyahe alaslu asalka fi dabaa'ixi gowracyaalka u asalka ataxriim waa inay xaaraam yihiin asal waxa ah wax la gowracay xoolo geel ari lo dhammaan inay xaaraam yihiin asal saas ah ilaa la sugo in gowrac sharciga lagu gowracay wax kastoo la gowracay waa xaaraana asala ilaa gowrac sharciga lagu gowracay qofka gowracayna qofkii sharcigu yidhi halla cuno wuxuu gowraca u yahay masaladaas marka waa masale muhiim ah inkastoo ay furuucdeeda hadday badan taho waqti aanan u helay laakiin waa masale muhiim idan maraq digaagow dariiq sharciga lagu gowrac ayaa yidhi khilaaf badanaa ka jiray laakiin cabdulahi ibnu saalix minxatulallaamka wuxuu leeyahay maraqdigaag aan ka hadlaynaa maahan midkan waddamada muslimiinta lagu sameeyo hadday dhacdo maraqdigaag waddan muslim lagu soo sameeyey sida masar waa jiraan waa ku qoray qaar lagu sameeyey siiriya ma ka hadlayno ilaa la ogaado inay qaldan yihin iyada asalku waa xilli ilaa muslima gowracay laakiin kuwa waddamada gaalada lagu soo sameeyo markii hore khilaaf badana culammada ka dhex kacay wuxuu leeyahy cabdullahi ibnu saalix minxatulcallaamka buluuqa uu ku sharxay mujalladka sagaalaadu dabaaixda ku dhex keena waa la dul istaagu leeya kawaanada lagu gowracaya kawaanadiyaa la dul istaaga shaki waa ka baxday waxaa la arkay inaysan gowricinba ee warshadan lagu kaxeeyey digaagga inaan la gowricin haddaan la gowricinna waa maxay waa aayad quraanaskeed inamaa xarama calaykum almaytata wadama walaxmi alkhinsiir doofaarku lamid yahay neefkaan la gowricin wuxuu leeya waa la dul istaagay kawaanadii qaarkaan la dul istaagina ninkii kawaanka lahaa la warsaday haye saad wax u qashaa gaal sidaanaan u qalaa waxaa caddaatay hal dariiqada inay tahay qaliilkao dhammudo haddii marka la dul istaagay kadib muranka dambe xuu yidhi marka maraq digaaga oo waxa weeyaan aan waddamada muslimiinta lagu samayna waddamada gaalada lagu sameeyey waxaa la dul istaagu leeyahay inay xaaraan dariiqadeed ay mareen oon dariiq xalaala lagu gowricin marka bakti ha cunin aayad quraan alla ku xarimay baktigeed waxaa la mid a alaslu fi labdaaci alxurma qaacidadaas inuu ku daray ahe alaslu fi labdaaci asal waxa u ah budciyaalka inay xaaraam yihiin gabadhaan islaameed marka hore xaaraam inay kaa tayso ijmaac maaha intaan lagugu nikaaxin haddii laysku khilaafo war nikaax meesha ma ka dhacay mise kama dhicin asal ha ah alaslu fi labdaaci alxurma asalkiiya la taagnaana waa xaaraam nikaax ma dhacay mise ma dhicin soo laysuma haysto asal maxaa ahaa xaaraam khalaas halkaasaa la taagnaana asaabic alaslu asalka filcuquudi heshiisyaalka u asala heshiisyaalka waxa weeyaan beecaa dhacay ijaaraa dhacay washuruudi shuruudda waa asalka asixatu waa inu ansaxay beecaanu ma ansixin kiradaanu ma ansixin asal waxaa inuu ansaxay daliilkeenu inuusan ansixin waa inaad keentaa ilaa maa shay maahane abdalahu wuu buriyey ashaaricu allaha sharciga dejiyey wuxuu buriyey maahane waxa kale waa inay ansixeen shuruudda wa tafsiilu daalika warkaanu waa war duuduubane kala saarsaaridiisa laa yatasicu lahu lmaqaamu meeshaan uma waasac noqon karto wallaahu aclam ee qawaacidulfikiya fanniga iska raaso wallahu subxana wa tacala aclam صلى الله على نبينا محمد